bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wariyaystayaalkan nagala socotaan waa raadiyaha sanguuni seetan iyo toddoba dhibic toddoba megahertis dublin waaxigda usoo dhawaada warkaas subaxnimo idaacadda sanguuni qodobada aad ku qoli doontaanna waxaa ka mid noqonaya bulshada ku nool dhoobleeye oo ka hadlay sida loo horumarin karo ganacsiga degmada kulan ku saabsan wada shaqeynta hay-adaha dowliga ah iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo laga daafuray magaalada kismaayo xarumaha caafimaadka magaalada beledweyne oo xirnaa muddo bilah oo dib loo furay bulshada deegaanka tuulo caano ee duleedka cadaado oo codsaday adeegyo horumarneed in loo sameeyo barakacyaasha ku nool magaalada baydhabo oo codsaday in loo dhiso xarumo caafimaad dhegeystayaal warka dibadda waxaad ku maqli doontaan dowladda jarmalka oo sanad kasta tababari doonta boqol imaama qodobadaasoo faahfaahsan u diyaargarooba dhegeystayaal isku soo laabasho wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taarikhda ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha laba tobnaad sanadka laba kun saddex iyo labaatanka warka subaxnimo waxaa soo saaray lana socodsiinaya anigoo cabdullaahi abdicasiis raad warkii oo fidsan waxaa ku bilaabay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dhoobleeye ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay sida loo horumarin karo ganacsiga degmada wareegayga xasan maxamed abdullaahi ayaa warbixintan inuga diyaariyay
magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa muddooyinkii dambe ku tallaabsanaysay horumaro ganacsi oo dhinacyo badan leh taasi oo ganacsatada magaalada hirgelinaysay ganacsiyo kala duwan horumarada ganacsiga ka socda magaalada ayaa ah kuwa u baahan taageero dhinacyo badan leh oo ugu horreyso mid dhiirigelineed qaar ka mid ah bulshada degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay sida loo horumarin karo ganacsiga dhoobley islamarkaana kor loogu qaadi karo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee degmada waxayna ganacsatada ugu baaqeen inay magaalada keenaan waxyaabo cusub oon horey u magacay waa muxudiin waxaa ka mid ahay bulshada ku dhaqan degmada dhoble wallaahi waa su-aal fiican siyaabo kala duwana loo horumarin karaa marka koowaad waa ina bulshada isku tashi sameyso magaratay waxyaalaha wax ku oolka sida ganacsiga magaratay horumarinta degmada ee ku dhaqaaqdo iyagoo ka bilaabaysa magaratay ganacsiyada hoose oo meel hoose kasoo bilaabaysa ayaa kor u qaadi kartaa waxaa sidoo kale degmada ganacsiyada lagu horumarin karaa in la helo magaratay maamul fiican oo magaratay bulshada u horseedi kara guulaha istaraatiijiga sidoo kale waxaa bulshada horumarin kara oo magaratay degmada ku dhaqaaqi karta inay calaaqaad wanaagsan la sameyso dadka dariskeeda ah sida hadda degmada dhobley waxay xuduud la leedahay dalka kenya calaaqaad wanaagsan haddii la sameyso dalkan aan hadda dariska nahay waxaan aaminsanahay inuu kobac ku imaan karo ganacsiga maalan waxaa sidoo kale ma garatay ganacsiga kor u qaadi karaa in la sameeyo shaqaabuur sida kambaniyo shaqaabuur ma garatay ganacsiyo hoteelo si degmada kor loogu qaado waxaan aaminsanahay taas inay ka caawin karto inay degmadu kobcdo dhaqaale ahaan iyo maskaxaan dabcan waxaana kaloo ku boorinayaa ganacsatada degmada inayna wax isku mid ah keenin oo ma garatay xoogga saarin ma garatay waxyaala shayaal isku mid ah ee degmada waxyaalo kala duwan u baahan tahay jira adeegyo kala duwan u baahan tahay jira inay magaratay different mar walba ka kala dhigaan alaabta magaratay sablay ay magaratay bixinayaan magacaygu waa maxamed siraad nigo ganacsi ahaan haddaan kaga warramo inta badan ganacsi wuxuu ku horumaraa shirkad ama kambani yuu ku horumarsaa laakiin shaqsi shaqsi waxba ma qabani karo inta badan waxaan soo dhaweynayaa ganacsiga haddii la doonayo shirkad in wax lagu bilaabo nigo hadday noqoto kambaniya cusub wax badan bay soo kordhini karaan waayo waxaa laga yaabaa ganacsatada hore ama nidaam hore jiray wax ka bedelna inay keenaan marka kambaniyada cusub aan soo dhaweyna ayaga nafsadooda inay wax badan isbedel badan iyo horumarin badan inay keeni lahayn bayna u dhowdahay taa iyada taasna waan soo dhaweynaya kambaniya cusub inay noo imaadaan ama shirkado cusubba labadaba
aad ba mahadsan yahay xasan maxamed cabdulaahi warbixintaasi noo soo koobay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daahfurtay kulan ku saabsan wada shaqeynta hay-adaha dowliga ah iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maxamed cali samow ayaa warbixintan ku eegaya agaasimaha guud ee arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland mudane cumar nuur shaale ayaa waxa uu maanta magaalada kismaayo ka daahfuray kulan looga magacdaray isdhexgalka iyo isku xirka hay-adaha dowliga ah iyo qeybaha kala duwan ee bulshada reer jubbaland kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid a howlwadeenada wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada reer jubbaland agaasimaha guud ee arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland mudane cumar nuur shaale ayaa ka hadlay ujeedka kulankan loo qabtay
kulankan muhiimka ah ku saabsan intergovernmental coordinations ama wada shaqeynta bulshada rayidka iyo dowlad iyo dowladda dhexdeeda wada shaqeynteeda ah aan halkan isugu nimaanay iyo xadirtaanka aad soo xadirteen waa idinka mahad celinayaa awalan marka xigto kulankan wuu noo bilaaban doonaa waxyaabo fara badan oo maaragtay dowladda waaxyaheeda kala duwan iyo dhallinyarada iyo bulshada rayidka iyo haweenka ururada haweenka iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladda isdhexgalkooda iyo wada shaqeyntooda iska warqabkooda iyo sidii wanaagsan ee dowlad wanaagga looga wada shaqeyn lahaa ayuu kulankan daaran yahay waxaan filayaa dhallinyaro firfircoon inaad tihiin aad si fiican uga qayb qaadan doontaan doodihiina iyo maaragtay iyo waxyaabaha maaragtay lagu gaari karo isdhexgal wanaagsan inaad halkan kasoo aad macnaha kusoo birin doontaan ayaan filayaa kulankan maanta halkaas ayuu noogu furmaya ilaah hadduu yihahdo insha allah waxaan rajaynaya inaad si fiican uga qayb qaadan doontaan waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
waa dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda sanguuni bulshada ku nool deegaanka tuulo caano ee duleedka degmada cadaado ayaa codsaday in markaasi deegaankaasi lagu hirgeliyo adeegyada aasaasigu ah nolosha bani aadamka fardows axmed cabdi ayaa warbixintan ku faahfaahinaysa
bulshada deegaanka tuulo caano oo hoos tagta degmada cadaad ee gobolka galgaduud ayaa ka warbixiyey baahiyaha ka jira deegaanka iyagoona sheegay inay codsanayaan in adeegyada asaasiga ah deegaanka looga hirgeliyo mas-uuliyiinta deegaankaasi ayaa waxay kusoo dhaweeyeen deegaanka xubno ka tirsan maamulka degmada cadaado oo safar shaqo ku tegay waxaana ay uga warbixiyeen xaaladda deegaanka iyaga oo ka codsaday in wax laga qabto baahiyaha asaasiga ah ee deegaanka ka jira waxaan soo dhaweyneynaa maanta maamulka degmada cadaado gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha degmada xoghayaha arrimaha bulshada golaha deegaanka qaybahooda kala duwan waxaan kusoo dhaweynay tuulacaano anagoo ah reer tuulacaano deegaanka tuulacaano waxaan ka codsanay in ay noo sameeyaan waxyaabaha baahayaha asaasiga oo gargaarka uu ku jiro oo waxbarashada iyo mchka ayaan ka codsanay codsigaasna waxay noo sheegeen insha allah inay kasoo jawaabi doonaan sidaa darteed marka waxa weye annagaa soo dhoweynay casuumnay dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka cadaado cabdixakiin shilin ayaa u mahad celiyey bulshada isagoo ka warbixiyey baahiyaha deegaanka ka jira ilaahayaa mahad iskale awalan subxaana wa tacaala haaniyan waxaan u mahad celinaynaa maamulka deegaanka tuulacaano oo halkan nagu casuumay oo aan booqasho ugu tagnay sida caadaaba waxaa loo kurgeli jira baahiyaha deegaanada ka jira tuulooyinka marka maamulkan ayaa noowacayo noo wacay cabasho ka jirta waxbarashada iyo caafimaadka waxaan soo aragnay meel ay ugu talagaleen in m c h laga dhigo ay isku xilqaadeen oo ay bilaabeen sidoo kale geed waabahoo u suran tahay sabuuradii oo ay waxbarashadii ku wadan ayaan aragnay runtiina waa wax xanuun badan in maanta laba kun iyo saddexda labaatan geed lagu hoos barto wax oo la waayo iskuul asagina macalimiin la waayo runtii xanuun ay leedahay waa idinla xanuunsanayna waxaan rabnaa inaan qayladiina gaarsiino wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka oo ayadana m c h ka looga baahan yahay deegaankan dad aada u fara badan ayaa ku nool ilmo waxaa jooga fara badan u qalma inay iskuul weyn helaan waxaa dad fara badana jooga caafimaad u baahan oo waayeel iyo caruurba leh marka labada wasaaradood oo shaqadaas iska leh qayldaantiinaan gaarsiin doonaa ka maamul ahaanna waa idin dadaalanaa insha allahu arrintan ayaa muujinaysa baraaruga bulshada oo sanadadii lasoo dhaafay qaar ka mida deegaanada galmudug kusoo badanayay waxaana bulshada deegaanka tuulo caano xilligan ay ku baraarugeen muhiimadda ay u leedahay adeegyada waxbarashada caafimaadka iyo qaar kale oo ay doonayaan in deegaankooda looga hirgeliyo
qaar ka mid a dadka danyarta ee ku nool kamabka ku yaala dowladka magaalada baydhabo ayaa codsaday in loo dhiso xarumo caafimaad wareega maxamed cali samow ayaa mar kale warbixintan ku eegaya
dadka danyarta ee ku nool kaamaamka ku yaala duleedka magaalada baydhabo ayaa ah kuwa inta badan aan haysan adeegyada caafimaadka kuwaasi oo inta badan ku adagay in ay si fudud ku helaan haddii xaalad caafimaad ay soo wajahdo qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada baydhabo oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in loo sameeyo xarun caafimaad si ay u helaan adeegya caafimaad bismillahi rahmaan rahiim magacayga ileeray ali abdilaahi marsale leeray kaamka noo ileeray gariir fuule leeray cunta degana marka waljira iyaalaha wala isku jira isku jirdaa manda ishaban wala jijara ada roobka hadhiiba saasa haay mandaga ishabanka inta kornaata isbitaal mad malagaal lamado beri walaa roonadaa hatana isbuga hatana isku showmaa ada saatlehaad shoci haa harumaa marajay ada wala shurubeen walaa lahasiya lamado beri walaa yar kaalmaatiyaanaada hatana isku roonadaa hatana marba hatana saatleh hatana kanaqdaa ma odsaana inii caafimaad helna iyaalka iyada iyaalka nin dhabaan dadweynaha roonyila laakiis iyaalka iyada nin dhaba qaamkan walin odsaana hero caafimaad ininu hel shurubada ininu kuhelna kanina ininu kuhelna walal walay iyaalka badaawo la kuhelfa ininu helno fadaan wasaaradda caafimaadka wali ka odsaana inii toddobaadkii bimad hana korsurinto hana boogad magacay hadiijey madalay waad lere kaamka magaaceyna may lere gariir fuura lere kaamkan walaalay isku tabaalaysinyi sidi roobkiin gubaday biyoogi dadan galeen iyaalka dhiba qaban malaari dadwiinaga iyaalkaba manatay wal isla wada jiifa malaari dhammaayahay kabirjo shibanha isbitaale langla roorhay meel hadhow oo areesto hataa linkhelow male walaawa daawo elankusheeno male bayhaaw jee isbitaal wiina jeylay dooga ii berley langla roore may faylahaitay kuley haddii ilaahay ero oo ilaahay laku hele in la helo koro imsiad oo dhab ehoo fayle xaafadan ha ku dhawaada ka faylahaytay hamiine ilaantoob ha foolato meel suugi baydhow bajaajadab ha badalahay dhoweyleta lanqaade meel kale la jeeyo male oo la ruuga walaa imsiad beenbeenko hiraablay lakoya madiba lakushal hirgelaa meeloha kudhodhow yoon hadan inka dhowayna marle qofkii geeg amarjansi ha ka dhihi oonay towey hadda uu kulahaa kabooda meellala fadheedo male bayhaawjee isa la ka qaade gaarga-anga baawur wal ubsadee bantee la qaadeelay rafaadlay dadhaysad kolley caafimaad waa lan baahanyilaseber may ku maarmo adeegyadaasay dadkii qaabilsano oo laku helaw haddii jaraan ini maaragnaysa toose meel malaari laka baarashaban biyood laka daawaya dhibkaani dheeftaan oo mulusada kooyasa laku helaw
caruurta iyo haweenka ku nool kaamaamka barakacayaasha ee duleedka magaalada baydhabo ayaa ah kuwa saameynta ugu badan ku qaba in ay heli waayaan adeegyada caafimaad ee ay markaasi u baahan yihiin
xarumaha caafimaadka ee magaalada baydhabo oo muddooyinkii dambe u xirnaa saameynta fataha xarumaha caafimaadka ee magaalada beledweyne oo muddooyinkii dambe u xirnaa saameynta fatahaada ku dhufatay magaalada beledweyne ayaa dib u shaqo bilaabay si faahfaahinta ay ku egeyso wareega fardows axmed cabdi
waxaa dib u shaqo bilaabay xarumaha caafimaadka ee magaalada beledweyne oo muddooyinkii dambe u xirnaa saameynta fatahaadii ku dhufatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xarumaha caafimaadka qaar ayaa ka shaqeyn jiray deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne door maxamed cumar xogayaha ururka dhakhaatiirta gobolka hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey furitaanka xarumaha caafimaad ee magaalada beledweyne xarumihii hadda waxaan isku qaybinay tiim saddex tiim ayaa isku qaybinay tiim xaruntii centerka ayay ka shaqeehayeen jaalle tiimna mobile tiam oo sida maxaan ku rahdaa meeshii baahida ka jirta ayay aadaan dadkiina hadda maxaan ku rahdaa dib ayay usoo laabteen istaalaadkii hadda banaanka la geeyeen hadda brivatka ahayn hadda gudaha ayay kusoo laabteen taasna waxay keenaysaa in baahidii jirtay xoogaa inay yaraatay marka taasna waa alxamdulilah laakiin weli baahiyadii caafimaad way jirtaa welina hawshan waa wadayna insha allah waxaan ka shaqeynayna xarunta noogu weyn ay ku taallaa aal jaalle taasoo dadkii labada xaafad ugu badnaa ee kusoo qaxeen xawataaki iyo kooshin aan ku daaweynanay santarkaas oo santarka ugu weyn waxaan furnay bishii lasoo dhaafay koo iyo tobanaad saddex iyo tobankeedii kaasoo dadka aan ugu talagalnay wixii soo barakacay inaan ku daaweyno waxaan soo gaarnay xarunta bundaweyn taasoo in mudda ay goodan ku jirtay maanta waddooyinka noo furmay kaasoo aan ugu talagalnay dadka inaan u sameyno wacyigelin iyo daaweyn aan ka daaweynayno cudurrada cudurrada ilaa hadda aan aragnay waa cudurrada maqaarka cudurrada shumbiyoodka cudurrada hergabka newmoniyada jadeecada xataa waan aragnay furitaanka xarumaha caafimaad ee magaalada beledweyne ayaa muhiim u ah bulshada magaalada maadaama xilligan laga cabsi qabo inay dilaacaan cudurro kala duwan
waa dhegeystayaal waxaad soo dhegeysteen wararkii gudaha kaga haynay kuwii caalamka ee noo haray balsiinta ka hor xubinta ciyaaraha arsenal ayaa hogaanka u qabatay premier leaga xili ay ka badisay kooxda brighton hove albion yagan clob oo markaasi ammaanay ceeryahan endo robert lewandowski oo lumiyey kalsoonida shavi iyo laacibkan oo howlgab lagu sifeeyey iyo sidoo kale dhegeystayaal united oo liiska xidigaha ay dooneyso ku darsatay lafdhabarka ciyaaryahan lafdhabarka kooxda real madrid haatanna warka dibadda wasaaradda arrimaha gudaha dalka jarmalka ayaa ku dhawaaqday in si tartiib tartiib ah loo joojin doono meemyada looga soo diri jiray dalka turkiga ee ka howlgalayay masaajidda dalkaasi bayaan uu soo saaray ururka arrimaha diinta islaamka ee turkiga ayaa lagu yiri waan ka warqabnaa baahida loo qaba ujeed isbeddelkan qoraalka ayaa ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha jarmalka ayaa lagu sheegay in heshiiska imaamada lagu tababarayo ay la galeen wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo ururka arrimaha diinta islaamka ee turkiga kadib wadaxaajood dheer heshiiska wuxuu dhigayaa in boqol imaam loo tababaro dalka jarmalka sanad walba imaamadan waa lagu soo tababarayo oo markaasi lagu soo tababaray barnaamijka tababarka wadajirka ah ee lagu talagalay inay bedelaan imaamyada laga soo diri jiray dalka turkiga sidoo kale qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in la sameyn doono iskaashi ka dhexeeya kuliyadda islaamka ee jarmalka oo la hoosaasay sanadkii labakunsagaaltobankii iyo jaamacadda onsburg ee turkiga imaamyada ayaa markaa tababarka dhammaystaan waxaa si tartiib tartiiba ay u bedeli doonaan kuwa dalka turkiga waagdhegeystayaal guud ahaan baxtaas nooga waxaad war wixii dalkii dibaddaada ka henood kala socoteen raadiyo xasan gooni sideetan iyo toddoba warbic toddoba artis dhableyna waxgeeda warkaas waxan ma waxaa soo saaray ilaa na socodsiinaya anigu cabdullahi abdicasiis salaad intaan ku kulmayna warkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegaya sidaasi nabadgelyo